bismillaahi raxmaan raxiim dhegaystayaal kusoo dhawaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran waxaa ka mid ah xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka qaranka oo kormeeray qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir ee loogu diyaargaroobayo doorashada qof iyo codka ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya oo la kulmay agaasimo goboleedka u n h c r maamulka koonfur galbeed oo dhagax dhigay isbitaalka guud ee degmada walanweyn kulan loogu hadlayey xoojinta adeegyada caafimaadka dalka oo muqdisho lagu qabtay warka dibaddana waxa aad ku dhegaysan doontaan xamaas oo sii daysay saddex la haysta oo israa'iil u dhashay qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad warka caawa ku dhegaysan doontaan duu eebe inuu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoror markan waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan aanu ku bilaawna xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka qaranka ayaa kormeeray qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir ee loogu diyaar garoobayo doorashada qof iyo codka cabdirasaaq suleymaan ayaa warkani inoo faahfaahinaya xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xubnahooda guddihoosaadka ee gobolka banaadir u qaabilsan oo ku guda jira kormeeriddii iyo sahamintii ay ku samaynayeen degmooyinka gobolka banaadir ayaa saaka waxa ay boqdeen degmooyinka kale ah shangaani cabdicasiis iyo sidoo kale degmada shibcis xubnaha ka tirsan guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ayaa waxa ay booqdeen xarumaha ku yaalla degmooyinka ay booqdeen oo ka mida meelaha loo casteeyey in lagu qabto diiwaangelinta ayaa kormeer ku soo sameeyey waxaana dhammaantoodba ay kormeerkaasi ku helinayey guddoomiyaasha ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir ee ay maanta booqdeen xubnaha ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha waxaanay hoosta ka xariiqeen in ay degmooyinkooda diyaar looga yahay in ay isdiiwaangeliyaan shacabkuna ay ka qayb galaan doorashada tooska ee qof iyo coda waxaa degmada shibis booqasho iyo kormeer noogu yimid guddiga doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha iyo mas-uuliyiin ka socota maamulka gobolka banaadir gudoomiyaal gudoomiya waan kusoo dhaweynaa adiga iyo tiimkaada kusoo dhawaada degmada shibis runtii guddigu waxay halkan u imaadeen inay indhaindhayaan oo ay kormeer ku sameeyaan goobaha loo asteeyey ka degma ahaan ama shibis ahaan inay ka dhacdo doorashooyinka qof iyo codka ah insha allah tacaala kormeeraan ku soo marsina goobaha way ku qanceen waxaa sharaf weyn noo ah inayna soo booqdeen maanta guddiga doorashooyinka ee heer qaran iyagoo maanta soo booqday degmada cabdicasiis waraysi ka bacdi isxog waraysi ka bacdi iyo u diyaargarow goobihii lagu qaban lahaa ay ka dhici lahaayeen doorashadu waxaan aad ugu faraxsannahay annaga haddaan nahay maamulka degmada cabdicasiis iyo shacabka degmada cabdicasiis iyo koonsalkaba inaan diyaar u nahay in waddanku uu gaaro doorasho xor iyo xalaal ah ku soo dhowaada iyadoo u diyaargarowday oon muddo hal sano ah aan isxilqaan uga shaqaynaynay in aan doorasho gaarno oon bulshadan aan ku sii baraarujinaynay maantana dariimkii aan intaas ka soo shaqaynaynay in la gaaray guddiga ka socda gobolka banaadir iyo guddiga doorashooyinka qaran waxaan leeyahay kusoo dhowaada degmada shangaani degmada shangaani waa intaad aragteen dadku saaka alisay ahayd ma soo wada bixin inaa galab nooga dhigtaana fiicneedo shangaani shangaani waxay diyaar u tahay doorasho qof iyo cod wax badanay ciil ku soo jireen reer soomaaliya waad ogtihiin reer muqdisho weliba waxay rabaan inay codkooda ku cilbaxaan soo saas ma aha codkooda waxay rabaan waxay u diyaaran yihiin reer shangaani waxay u diyaarsan yihiin inay codkooda ku cilbaxaan qofka ay rabaan ay doortaan waan idinkaga mahad celinayaa martida maantaboqoshada aadna soo booqateen oo aad naga dhigteen degmadii labaad aad iyo aad aa idiin soo dhowaynaynaa cabdishakuur haayir oo ka mid ah xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka sidoo kalena ka tirsan xubnaha guddihoosaadka ee gobolka banaadir oo markuu kormeerku isoo dhammaaday iyo sahamintu la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dhowaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku qaranku ay gudageli doonaan shaqada loo igmaday
sida la wada ogyahay waxaan maalmahan guddiga doorashooyinka qaran guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimuhu ay ukuurgelid iyo indhaindhayn iyo sahamin ku marayeen degmooyinka dhammaan guud ahaan dalka gaar ahaanna annagu waxaanu sahaminaynay goobaha laga laga diiwaangelin karo codbixiyayaasha ee degmooyinka gobolka banaadir waxaan maanta soo gebagabaynay degmadii afraad oo cabdicasiis saaka subax waxaan soo marnay degmada shangaani degmada shibis iyo degmada cabdicasiis oo ah degmooyin waaweyn oo ka mida gobolkan banaadir islamarkaana waxaan eegaynay goobaha loo asteeyey in laga diiwaangelin karo dadweynaha si loogu gaadho dadweynaho bartooda iyo meesha ugu dhow maadaama ay ku jiraan dad waayeela dad naafaa iyo dadka eh, nugul ee loo baahan yahay in la gaadhsiiyo goobaha ugu dhow ee ay ka ka codayn karaan islamarkaana laga- lagu diiwaangelin karo Een, wa- si mahadlay noogu soo dhammaatay waxaanan aad u- ugu faraxsannahay inay degmooyinku diyaar u yihiin oy u diyaargaroobeen eh, diiwaangelinta soo socota islamarkaana u heelan yihiin wakhtiga ay bilaamayso eh, weliba ay sugi kari laayihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane danjire axmed macalin fiqhi ayaa maanta oo sabti ah ku qaabilay xafiiskiisa wasaaradda ee caasimada muqdisho agaasimo goboleedka bariga iyo geeska afrika iyo harooyinka waaweyn ee hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga u n h c r mahmudu dien balde labada mas-uul ayaa ka wada hadlay siyaabaha lagu xoojin karo iskaashiga si gaar ah wax ka qabashada caqabadaha ka yimaada arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha kor u qaadida taageerada dadka kusoo guryo noqonaya dalka barakacyaasha iyo xalalka waara kulanka ayaa diiradda lagu saaray muhiimadda ay leedahay isku dubaridka dadaalada lagu hagaajinayo helitaanka adeegyada lagama maarmaanka u ah ee bulshooyinka barakacay oo ay ka mid yihiin waxbarashada caafimaadka iyo fursadaha maareynta nololeed iyadoo xoogga la saarayo baahida loo qabo kordhinta taageerada caalamiga ee wax ka qabashada si wax ku ool ah baahiyaha bini'aadinimo maamulka koonfur galbeed ayaa dhagax dhigay isbitaalka guud ee degmada wallan weyn awis mamina ayaa warkaani inoo faahfaahinaya
si loogu jawaabo baahiyaha bulshada loona dardargeliyo adeegyada horumarineed gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax wasiirka amniga koonfur galbeed iyo maamulka degmada ayaa maanta dhagax dhigay isbitaalka guud ee degmada wallaweyn oo noqon doona xarunta caafimaad ee ugu weyn degmada iyo deegaanada ku xiran waana markii ugu horreysay ee la hirgelinayo sida la qorsheeye waxaa lagu dhisi doonaa sicis xilqaan isutashi bulsho shacabka ku dhaqan degmada iyo deegaanada ku xiran oo wajahaya baahi dhanka caafimaadka ah ayaa soo dadejisay in maamulka gobolka iclaamiyo isxilqaan bulsho gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo wasiirka amniga koonfur galbeed maamulka iyo hay-adaha amniga degmada ayaa ku wareejiyey guddiga u xilsaaran dhismaha isbitaalka deeq lacageed oo lagu bilaabi doono shaqada ugu horeysa ee dhismaha waxaana ugu horreyn goobta ka hadlay oo ka mahad celiyey mid ka mid ah odayaasha dhaqanka uu ku hadlayay afka bulshada iyo gudoomiyaha degmada isbitaalka masaajidda mideya gaariidda bannaanka jirto may ku codsadaane inta odayaal eh maamul eh taliyayaal eh ciidamo eh, inta roogaan may ku codsadaane in ilaahay deeqta ii siiy gacantiyo quwanyaan baytullah iyo kan baytullah lamideya in muslimiintaas liin gargaaro dhiiggaas bannaanka ka dhimidoo haayo unuga dhiig bahay dhimidoo haayo umuli dhiig bahay dhimidoo hayto hamar lakul rooro in daaro korne may ku codsadaane in soo daaraan isbitaalkaas Een, run ahaantii yaboohii ugu horeeyey oo ay bixiyeen gudoomiyaha gobolka iyo wasiirka gudoomiyaha gobolkana kun iyo shan boqol oo dollar oo u deeqay in isbitaalka dhismihiisa dib loogu bilaabo sidoo kale wasiirka wasaaradda amnigana kun dollar isagana uu ku yaboohay ahaantii waa rajaynaynaa bil- bilow fiican oo isbitaalkii isxilqaankiisa uu ku bilowday waa rajaynaynaa annagana ka bulsho ahaan iyo ka maamul ahaanba waqti walba inaan naf iyo maal u horno sida isbitaalkii aan ku bilaawi lahayn een, ama gabagabadiisii aan ku gaarsiin lahayn ibraahim aadan cali najax gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa xusay in maamulkiisu uu ka shaqayn doono hirgelinta isbitaalkan gudoomiyaha ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo qurbajoogta degmada ka soo jeeda inay qaataan doorkooda annaga waxaa naga go-on ka maamul gobol ahaan sidaan maalin dhoweed bulshada horteeda ku ballan qaadno isbitaalkan inaan xaqiijino in isxilqaan lagu dhiso taasoo ah amarka madaxweynaha uu soo bixiyey mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed taasoo ah hal oo wada tashi ku dhisan oo markaan annaga wada fadhiisanay ee maamul gobol ahaan maamul degmo ahaan wasiiradii isla qaadanay in shaqadaas aan qaban karno reer walloweyn ay qaban karaan reer walloweyn shacabkeeda waa shacab aada u fiican runtii ee isku xiran dal iyo dibadba odayaal dhaqan oo fiican leh xildhibaano iyo wasiiro fiican leh diaasbara fiican leh oo ganacsato fiican leh waxaa la rabaa marka intaasoo xoog ah haddii laisku geeyo iyo caqli ah isbitaalkan i ka weynaa dhisan karna wixii hore waxaa laga fikiraya isbitaalkan inay hay-ado noo dhammaystiraan waad ka warqabtaan wax qof kale laga raadinayo wakhtigay qaadan doonaan itaqaanama laakiin annaga gudaheena inaan baranaan rabnaa guud ahaan gobolkan dadka ku nool wixii noo samaysan wayba noo samaysan wixii aan noo samaysnayn annaga inaan dhisan karno aanaan qof kale la sugaynin isbitaalkan halkan haddii laga dhiso walaweynaas kale dadka walaweyn ku noolaa leh oo nooc walba leh dadkaasuu ehel u yahay waa badbaadin nafeed qof dhimanaayo ama naftiisa ay halis ku jirto ayaa lagula tacaalaa lagu badbaadiyaa mana jirto degmo aan isbitaal hadda lahayn ama horey ay u lahaan jirtay burburkii intuu dhacow ka burburay laakiin walaweyn weligeedba isbitaal ma yeelan waa wax yaab leh qof loo sheegi karo laga dhaadhicin karo maanta waa yeri ugu dambeyn wasiirka wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed xasan cabduqaadir ayaa dhankiisa bogaadiyey dadaalka maamulka gobolka ee horumarinta goobaha danta guud iyo adeegyada bulshada reer walaweyn marka guud ahaan yoo isku duubun iyo maamulsho dowladiyo guud ahaan isbitaalkan ilaahay idin sheey in hay-adlan sugnay gacantiyo ka dhisadaan wala inka baaqayana bulshada guud ahaan shaqaalaha isbitaalka dhisaw ciidanka qiiba ku eey maalintiis kolkay guddoomiyaha jadwal aan soo biya ciidanka insha allahu sidai amniga aan sugaanga haddana isbitaalkana dhismishay aan ku qiib qaadadaayan sida guddoomiyaha sheegayo wasaaradda caafimaadkana la xiriirni wasiirshe runtii usugna eedaana aan bogaaday qiibana ku qaada doono isbitaal hoob la dhisaa dhismaha shilahaislaam ee qalabaa fada daawi fada dhakhaatiira fada qiibtiis oo qiibta inka wiinayta ayaa qaada doono wali kale fada ingaana lama jaanib inta baaqa ku daro kulan loogu hadlayey xoojinta adeegyada caafimaadka dalka ayaa muqdisho lagu qabtay cabdiqaadir shacab ayaa warkan muqdisho ka soo diray dalladda caafinad oo ah dallad ay ku midaysan yihiin xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay ayaa xaflad ay ku diiwaangelinaysay xarumo cusub ku qabatay magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galay dhakhaatiir aqoon-yahano iyo qaybo ka mid ah bulshada rayidka iskuduwaha dalladda caafinad maxamed cabdi oo sharaxay muhiimadda dalladan ayaa sheegay inay tahay sidii loo midayn lahaa xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale sidii loo tayayn lahaa adeegyada caafimaadka ay bixiyaan
ujeeddada iyo asaaska ugu weyn ee dalladan ayaa waxay tahay in ay midayso bahda caafimaadka gaarka loo leeyahay oo ay noqoto meel ama saldhig ay isugu yimaadaan ay ku wada qabsadaan iyo dhisida aqoontooda iyo tayeynta caafimaadka adeega ay bixiyaan bulshada ay siiyaan iyo in la siiyo maaragtay tababaro iyo maaragtay horumarin ku saabsan adeegyada ay bixinayaan iyo tayeynta aqoontooda iyo nidaamyada shuruucda caalamiga ah ee principleska in loo dhiso maanta xafladii la qabtay ama eventigii maanta la qabtay wuxuu daaraa in in xubno fara badan oo lagu diiwaangeliyo ilaa soddomeeyo xubnood ayaa iska diiwaangelisay oo cusub marka dalladan waxa weeye dallad u dhexaysa bahda caafimaad gaarka loo leeyahay oo dhan kalana shaqaysa horumarintooda qaar ka mid a dhakhaatiirta iyo martida ka soo qayb gashay ayaa soo dhoweeyey kulankan agaasimaha guud ee daaroshifa hosbital maxamed cabaas iyo agaasimaha cisbitaalka badbaado general hosbital doctor cali maxamed ayaa sheegay in muddadii xarumahooda ay ka tirsanaayeen dalladan caafinad ay ka faa'iidaysteen tababaro tayo sare leh iyo dardargelinta adeegyada caafimaadka ay bixiyaan
caafinadna platform intaan ka weyn ha qabato si dad badan ayagana ay u ogaadaan dadka hadda ka maqanna ayagana waxaan ku boorinayaa in maxaa la yidhaahaa ay kusoo biiraan si hal meel loogu wada jihaysto oo maxaa la yidhaahaa bulshadeennana wax badan oo fiican aan u qabanno annagana aan isxog ogaan waxaa laga yaabaa isbitaallada maanta inay isu ag yaalaan laakiin isbitaal isbitaal xog og inuu yaryahay marka wax badanaa looga faa'iidaysan karaa
waxyaaba badan oo kaleo aan talahaan usoo jeedi lahayn waxaasoo kalena insha allah maantana waa ku daraynaa marar kalena insha allah waa la heli doonaa laakiin guud ahaan mashruuca hadda laga hadlay iyo midka ay caafinad hayso waxaan leeyahay bahda caafimaadka muhiima u yahay sababtuna waxay tahay bahda caafimaadku waxay ka mid tahay asaasiyaadka ama rukniyaadka waaweyn ee dalkaanu leeyahay halka aad naga dhegaysanaysaana waa radio johor mawjada siddeetan iyo sagaal dhibac shan mekherts johor soomaaliya sida lagu soo warmayo xamaas ayaa maanta oo sabda a sii daysay saddex nin oo israa'iiliin ah oo ay haysteen iyadoo taa badelkeedana israa'iil ay sii daysay tobnaana maxaabiis falastiiniin ah taasi oo qayb ka ah heshiiska xabad joojinta ee lagu doonaya in lagu soo afjaro dagaalka shan iyo toban bilood ka socday khaza over galdron oo haysta dhalashooyinka faransiiska israa'iil iyo yedan bibsa ayaa lagu wareejiyey saraakiisha laanqeyrta cas ee magaalada khanyunis oo ku taala koonfurta khaza ka hor inta aan loo sii gudbin israa'iil keed sii gala oo u dhashay israa'iil iyo maraykan ayaa isna laga sii daayey oo laanqarta ahsa lagu wareejiyey dekedda magaalada khaza saacad kadib ayaa boqol iyo siddeetan iyo saddex maxaabiis falastiiniina ah la sii daayey iyagoo bas lagu geeyey magaalada ramallah ee daanta galbeed ee dhulka la haysto halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen dadweyne aada u tiro badan oo sugayey soo deyntooda marinka dhowaan dib loo fura ee rafax ee ku yaala xuduudda koonfureedda bukaanadii ugu horreeyey ee falastiin ah ee la ogolaaday in ay ka baxaan khaza oo ay ku jiraan caruur la ildaran kansarka iyo cudurada wadnaha ayaa la filaya in ay masar ugu gudbaan bas ay keentay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o sii deynta ayaa siddeed iyo toban ka dhigaysa tirada guud ee lahaastayaasha ilaa hadda la sii daayey akhyaartaha ayna dhegaysanaysaa caawa war wixii dalka iyo dibadda ayna soo gaaray waanaga intaa cidduu warkayaga seegeynaa waxay diibba ugu daalacan karaan barta ayna facebook ku leenahay ra-idiyow jowhar sidaasiyo ammaano allah